wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka jubbaland oo kaaladaasi dowlada hoose ee degmada kismaayo iyo tababar ka saabsan caafimaadkan qobati guddoomiyaalka xaafado degmada kismaayo tababarkan wuxuu ujeedsayeeyey in la diiwaangeliyo xarumo caafimaadka gaarka langleeya ee kiyaala kismaayo weyna diiwaangelinta landiyaaree saraakiil caafimaad iyo guddiga dareera xaafado isku duuba wasaaradda caafimaadka kismaayo maxamed sheekh aadan iyo sharaxaad kubi in toddobaadku hadareer isu bilaabado doono diiwaangelinta iyo shaqada wasaaradda iyo guddiyada xaafado ku dareera bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay bay mahad u sugnaatay maanta waxaanu tababar u qabanay maamulada xaafadaha iyo maamul waaxiidyada iyo tabeelayaasha xaafadaha tababarkan oo iska kaashanayeen wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka soomaaliyad ee jubbaland iyo maamulka magaalada kismaayo ama dowladda hoose ee degmada kismaayo ay iska kaashanayeen tababarkan oo ku qotama in la bilaabi doono hadduu eeba idmo registration diiwaangelin loo sameyn doono goobaha caafimaadka ee bareefadka ah ama gaarka loo leeyahay hadday noqdaan hosbitaallo bareefad ah hadday noqdaan booliclinikyo iyo hadday noqdaan farmasiyo dhammaan iyo sidoo kale weerhowsyada ama hoolseelarada daawooyinka soo dejiyo jumlooyinka gada dhammaantood wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland iyo dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa waxay iska kaashanayaan diiwaangelinta goobaha caafimaadka ee bareefadka gaarka loo leeyahay waxaana ka shaqeyn doona saraakiil ka socda wasaaradda caafimaadka iyo saraakiisha ama maamulka xaafadaha degmada kismaayo marka waxaan ogeysiineynaa waxaan ogeysiineynaa hosbitaallada bareefadka ah xarumaha caafimaadka farmasiyada dhammaan waxaan ogeysiineynaa in ay u fududeeyaan oo la shaqeeyaan tiimamkaa u iman doona oo diiwaangelinta iyo registrationka sameyn doona hadduu eebaha awoodda lama ay dhihin lana shaqeeyaan una fududeeyaan muddada registrationka ama diiwaangelinta la wado waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku boorinaynaa in tiimkaas lala shaqeeyo oo ay tiimkaasi ka socdaan degmada kismaayo oo dowladda hoose ah iyo wasaaradda caafimaadka dowladda dowlad goboleedka jubbaland marka waxaan leenaha waxaan ka codsanaynaa fadlan qof walba oo jooga hosbitaal hoolseelar iyo farmasi iyo bolyclinic in uu la shaqeeyo soona dhoweeyo tiimamka muddada ay registrationka wadaan waadna mahadsantihiin